qiyaas ayaa muujinaysa in sannad kasta soomaaliya ay gaadho hal dhibic saddex bilyan oo dollar taas oo aad uga badan gargaarka ay ajaanibtu siiyaan soomaaliya iyo maalgashigaba lacagtaas inteeda badan waxaa dira soomaalida qurba joogta ah baadhitaan ay sameeyeen qaramada midoobay ayay ku ogaadeen in lacagtaasi ay cunno caafimaad iyo waxbarasho ay u isticmaalaan in ku dhow kalabar dadka ku nool soomaaliya iyadoo qayb ka mida dalkaasina uu bilaabay inuu ka soo kabto dagaaladii naafeeyey in ka badan labaatan sano xawilaadaha ayaa sidoo kale loo adeegsadaa inay gacan ka geystaan in ganacsiyo lagu abuuro iyo in lagu dhiso iskuulle iyo xarumo caafimaad arrimahaas oo idilna halis ayay ugu jiraan xawaaladaha oo aan adeeg ka helaynin bangiyadii la shaqayn jiray taasina waxa ay sababaysaa in xawaaladuhu aysan si hufan u howlgeli karin ayaan maxamuud waxa ay ka mid tahay soomaalida ku nool britain
reer galbeedku waxay isku dayayaan inay kala jaraan calaaqaadkii naga dhexeeya naga iyo waddankayaga kuwa aan jecelnahay iyo bulshada ma aha oo keliya lacag ee waa hanaan ay dadku isku xanaaneeyaan waxaadna xaqiijinaysaa in ilmaha aad eedada u tahay ee waddankii jooga in iskuul uu aadi karo tirada lacagtay aan ka hadlayno waa mid yar dadku waxa ay diraan konton dolar ama boqol dolar waxaan hubaa in dhammaan waxa falal argagixisay adduunka ka dhacaya aysan ka imaanin kontonkii aan diray ama lacagtayadii wax shaqo ahna kuma lihi waxaan wax taraa iyayday oo jirta sagaashan sano marka taasi waa ciqaab wadare
ed bonfed oo oxfam ka tirsan waxa uu ka digayaa in hakinta ay sababi karto halista in ay gacantooda sii marto dadka ay hadda ka walaacsan yihiin qolyaha isha ku haya ama ilaaliya lacagaha
tani oo kale waa nooc ka mid ah guuldarro aad adigu isu soo jiiddo oo ka dhalata xakamaynta argagixisada sababtoo ah waxa aad ku cadaadinaysaa dadka inay si qarsoodaa u shaqaystaan waxaad ka hadlaysaan in dadku ay boorsooyinkooda ku qaataan lacagaha si ay soomaaliya u geeyaan qolyaha lacagaha la socdana hadda waxaa cad inay aad ugaga sii adkaan doonto in ay la socdaan lacagaha noocaas ah markii ay adeegsan jireen qaabka lacagaha ay bangiyada kaga baxayeen oo ay xawilaadaha sii marayeen qolyaha lacagaha dabagalana iyaga ayaa hadda dhibaato
dowladda britain ayaa horkacaysa dadaal lagu doonayo in xal loogu helo arrintaasi laakiin meesha loola noqonayo ayaa ah qolyaha lacagaha la socda ee maraykanka iyo dowladda soomaaliya oo ah mid ay waxyeella soo gaadhay oo aan lahayn bangiya si rasmi ah u shaqeeya ama hay-ado maaliyadeed oo kale marka laga reebo xawaaladahaasi gail warinda oo ka tirsan wasaaradda horumarinta ee britain ayaa waxa aan weydiiyey waxa uga qabsoomay tan iyo markii ay dadaalka mowduucaasi ku saabsan bilaabeen muddo haatan sannad ka badan laga joogo
waxaan wada tashiye la yeelanay bulshooyinka soomaalida ah ee ku sugan halkan u k dhanka soomaaliyana waxaa nooga socda barnaamij lagu eegayo in aan horumarin karno ogaanshaha macaamiisha aqoonsigooda iyada oo la isticmaalayo in faraha la qaado waxaan la shaqaynaynaa xawaaladaha halkan ka shaqeeya waxaana noo socda wadahadallo aan la yeelanayno iyaga bangiyo dhowr ah iyo qolyaha lacagaha la socda
hay-adaha gargaarka iyo soomaaliduba waxa ay sheegayaan in aan la joogin xilligii wadatashiga ama wadaxaajoodka waxa ayna sheegayaan in haddii aan xal deg deg a la helin in soomaaliya ay ka dhici karto mar kale masiibo bini'aadminimo oo aad halis u ah